dhowaan ayaa la filayaa mucaaradka iyo dowladda kenya wadahadal inuu u bilowdo kaasoo labada dhan ay uga wada hadlayaan arrimo dhaliyay dibadbaxyadii mucaaradku garwadeenka ka ahaayeen oo ay ka mid yihiin muranka ka dhashay qaar ka mida guddigii wakhtigu ka dhammaaday ee doorashada sicirkas oo sarreeya iyo arrimo kale oo doorashooyinkii lasoo dhaafay ay ka mid yihiin inkastoo dowladdu doonayso in arrimaha guddiga doorashooyinka keliya laga hadlo haddana mucaaradka ayaa dhankooda aada u danaynaya in tabashada ay ka qabaan doorashadii sanadkii hore dhacday wadahadalka lagu soo dara lana ballaariy dadka dowladu qorshaysay inay ka qayb galaan waxaa cirka kusii shareeray tuhunka ah in ajendaha laisku maandhaafsan yahay hadalkii dhowaan kasoo yeeray hogaamiyaha mucaaradka isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay degmada kaamikunja u sheegay in wadada ay dib ugu soo laaban doonaan kadib bisha ramadaan oo dibadbaxyadana ay halkoodii kasii wadi doonaan walow dowladda ay ugu baaqday mucaaradku inay wadahadalada jaana siiyaan oo dibadbaxyada ay ku baaqayaanna joojiyaan ayaa la isweydiin karaa maxaa ka imaan kara mudaharaad mucaaradku bilaabaan ka hor wadahadalada la dhowrayo barre aadan cali waa ganacsade reer kenya oo dhanka kalena u dhuundaloola siyaasadda waddankan wuxuu v o a u sheegay khatarta ku gadaaman dibadbaxyo wadaxaajoodyada kasoo hormara
dowladda waxay shaacisay wadahadal wadahadalkaas waa in mucaaradka ay la gasho dowladda ay la hadasho haddii laakiin ayada oon wadahadal la sameynin mucaaradka ay maaragtay kasii hadlaan oo yirahdaan waxaana sameyneynaa iyo intaan ka boodayna iyo waxaan loo joogin runtii waxaan u arkaa hawshaas inay tahay howl fudeed ku ah mucaaradka mana loo baahno arrintaa haddii ay dhacdo oo mucaaradka ayada wadahadalka aanan la gaarin ay sameeyaan waxyaalaha ay ka hadleen runtii waxaan u arkaa inay tahay mid qaran dumis ah dalkan iyo dadkan u horseedi karta burbur dhaqaala iyo dhimisho iyo maaragtay wax badanna hadda aan meesha ka jirn hadda aanan la qiyaasi karin oo imaan doono bare ayaan weydiiyey mar kale waxaa dowladda laga fili karo haddiiba mucaaradku mudaharaadyada ay ballan qaadeen ku dhaqaaqaan mucaaradku horta waxay ka hadleen mudaharaad mudaharaadkaana waxaa weeye waxay yidhahdeen ramadaanka markuu dhammaado ayaan bilaabi doona ramadaanka hadda waxaa ka dhiman ilaa laba beri meelaas wadahadalka dowladda ee shaacisna lama gaarin so haddii marka ay dhacdo ayadoo wadahadalkaas aan la gaarin inay mudaharaadkaas bilaabaan walahayo waddo u furan dowladda ee aan dhahayn in uun hal meel looga soo wada jeesto inay jirto uma malaynayo sababtoo ah dowladda hadayba ku tiri wadahadal baan diyaar u ahay adigana aada yacni waxaad waxaan u arkaa inay tahay ka badbadis bishii maaji aynu kasoo gudubnay ayay maalmo isxigxiga mudaharaadyo rabshado watay waxay ka dhaceen qeybo kenya ka mid ah oo ay ku jirto caasimadda nairobi dowladda oo ogolaatay in mucaaradka ay kala hadli doonto tabashada ay qabaan ayaana hakisay dibadbaxyaday xilligaas oo hogaamiyaha mucaaradka raylo amolo odinga uu soo dhoweeyey warka dowladda kasoo yeeray ee uu madaxweyne ruuto ku ogolaaday inuu mucaaradka la fariisan doono maryan maxamuud bare v o a nairobi